jiraan toddoba qofood oo hindiya oo raga ayay ahaayeen muddo afar bilood afar sano iyo bil ayaan odhan lahaa waxaa haystay burcadbadeedka runtii waxaa lagala degay xilligaas markab burcadbadeedu ay hore u qabsadeen kadibna maaragtay sidaan maqashisanna laga gaday dabadeedna maaragtay markabkii markay sii dayn lahayen dadkan shaqaalaha kala degeen waktigaas dheer ayaa lahayay waktigaas dheer ayay waxay ku noolaayeen meel maaragtay maaragtay dhibaato iyo mushkilo iska jiraan xagga nolosha iyo xagga caafimaadkaba dabadeeto walooyin dadka noocaana caawiyo oo dhibaatadu hayso kale ama maaragtay haydaa iyo dadkii markabka iska lahaa ayaa iska kaashaday dabadeedna runtii waxay la soo xiriireen dad mas-uuliyiin oo ka tirsan madaxtooyada soomaaliya dabadeed arrinta annaga sidaas ayay nagu soo gaartay wan gartay kadib wasaaradda arrimaha gudaha iyo iyo annaga iyo dhammaan annagoo barnaamijkaa ka kaabsanayna ayaa arrintu runtii saakay ay soo gabagabowday annaga runtii saacadihii u dambeeyey ayaa runtii waxaa naloo sheegay inay maaragtay lasoo daynayo maaragtay dadkaas maxaabiista ah dabadeedna la doonayo inay kasoo duuraan garoonka ku yaala magaala madaxda gobolka gobolka galgaduud degmada dhuusamareeb gacansiinta marka ka maamulaan runtii anagoo aan ka geysanay intaas ayay ahayd inta aad xogogaalka u tahay maxaa laydin sheegay in loogala hadhay markabka maadaama markabkii la sii daayey oo iyaga lala hadhay waxay la tahay dee markab la qafaashay muddo lahayay maaragtay burcadbeedii laga gaday dadka haddana lagala haray waxay la tahay iyagana dhaqaala laga raadinayay laakiin hadda dee dhaqaalahaas nuuca u ahay iyo sida ahay midna anigu lama socdo ogaalka tirada iminka maamul ahaan aad og tahay ee dadka lahaystayaasha lasii daayey walaal toddoba qof ayay ahayn dhammaantood dalka hindiya u dhasheen dhammaan dalka hindiya u dhasheen waan gartay xaaladooda caafimaad maxaad ka war haysaan dadkan wakti afar sano ku dhowna waa la haystay walahi walaal dadkaani runtii saaki markayna soo gaareen runtii aad iyo aad waxaa uga muuqday dhibaato xagga caafimaadka iyo xagga noloshaba waayo waxay ahaayeen dad indiya dadan dukaan maaragtay dabeecadda ama culturka ka jira uusan wadankooda uusan lahayn waxay ahaayeen dad badmaaxyaala runtii afartaas sano iyo bisha ayay waxay ku noolaayeen meel maaragtay ama aan magaalo ahayn meel maaragtay ama iska howd ah marka dad waaweyn ayaa ku jira oo rag odayaal oo waaweyn ayaa ku jira oo da-ah dad dhexdhexaad ah ku jiray dhammaan waxaan ka dareemeynay maaragtay in dhibaato xowla ay ka muuqato ha yeeshee runtii dad socda oo magaranaysaa hadda aan maaragtay aan la qaadayn oo maaragtay ama aan dhulka oolin ayay ahaayeen oo socda laakiin dhibaatada iyo caafimaad daraduba intuba way ka muuqdeen ogaalka mar haddaad iminka maamulkii gobolka ayaa tahay ilna wax madax furasho ah oo la bixiyey si loo soo daayo lahaystayaashan u dhashay dalka hindiya runtii anugu ma garanayno ma mana ma mana sheegi karo barnaamijkan ba ugu dambeeyaa xalayo xilli hore aana lala socodsiiyo oo maaragtay wakti hore aana lala socodsiiyo in arrimahaas ay jiraan oo maaragtay la doonayo in laga shaqeeyo laakiin arrintan hadda fulinteeda iyo maaragtay ka warqabkeeda ugu dambeeya annaga saacadihii ugu dambeeyey xalay ayuu nagu ahaa waajibaad maaragtay noo yimid u ahaa qaabkii maaragtay naloo nalaka reebana anagu intii aan ka qaban karna waa ka qabanay laakiin wax madda hadda madax furashaa iyo qaab loo sii daayey iyo dhaqaalaha laga qaatay runtii hadda anugu wax badan aan hadda ka sheegi karo aan dhihi karaa intaas ayaad ma jirto cidda tooska u wada xidhiidhaysay hawshan soo dhiraandhirisay waktiga badan waayo ee xukuumadda dhinaceeda runtii waxaan dhihi karaa dadka aan leeyahay maaragtay kooxdan aan leeyahay dad maaragtay ku ololoynaya dadka in la sii daayo iyo oo runtii dad ajnabi ahaa iyo mas-uul madaxtooyada soomaaliya runtii ka socday ayaa aada maaragtay barnaamijka uga wada shaqaynayay anigu markay soo gaartana runtii wasiirka arrimaha gudaha ayaan maaragtay gaarsiiyoan kala hadlay dabcan wakti shalayto daraa kandheelaha dabadeedna wuxuu ugu yiri runtii arrintaas dad masaakiin oo laysto noocaas hadday yihiin gacan ka geyso dabadeedna inay magaalada muqdisho la keeno ka shaqee marka anigu gobolkan ku haray qoladii maaragtay dooneysana runtii waxaan maaragtay aan aan waajibaadka kala qaadan inay muqdisho sii maraan ay tagaan oo dowladda federaalka ay u tagaan marka arrimahaas un ayaan kala socdaa